wa ani ani waxay ila tahay waxay muujinaydaa in dawladdii xallin weyday ayay muujinaydaa waxay muujinaydaa in hal markii la waayey yani xoog xoogtan meeshii la isticmaalayo waxay waxay muujinaydaa inaan meeshii maxaa mataqaanaa haddii marba si caqliya oo wanaagsan oo dawladnimada wax u turaysa lagu heshin waaye dee masuq maasuqna meeshii wuu iman karaa marka waxyaabahaas oo dhan ayaa ayaa ayay meesha muujinaydaa marka madaxda dawladda gaar ahaan madaxweynaha iyo prime ministerka iyo guddoomiyaha baarlamanka jawaari waxay ila tahay in ay dadka soomaaliyeed in loo turo inay mudan yihiin dadka soomaaliyeed
waxaa jira in kulankii maanta baarlamanka uusan qabsoomin inkastoo dhinacyada qaar ay meeshii tageen xildhibaanadu ay wada tageen laakiin un duruufo ama ammaan ha noqoto ama weli khilaafaadkiu jira ha noqoto inaanu qabsoomin xaaladda hadda baarlamanku ku sugan yahay waa xaalad sidee ah maxayse u baahan tahay
waa mahadsan tahay falastiin muxuu ahay wallahi xaaladdaasi wa waxa weeyaan way iska muuqataa xaalad oo rajo la-aan ah fashil qarka u saaran aan la filaynin muxuu ahay dadka soomaaliyeed oo dhan ay maaragtay ka niyad jabsan yihiin ayaan ku macnayn lahaa haddaad xaaladdaasi weydiido
maanta kulankii baarlamanka uu ku ballansanaa ma aanu dhicin ciidamo badanaa meesha la isugu geeyey oo ammaanka sugaaya oo amisom ah sidoo kale waxaa la sheegay in gacan qaad meesha uu ka dhacay cabsi badanay dadku qabaan oo ah in marka intaasoo xildhibaano ah oo qaarkood ciidamo wataan ay meel isugu yimaadaan inuu isku dhac dhici karo in dhibaata ay dhici karto baarlamanku halka uu maanta joogo xaggee ka aadaya
waa su-aal muhiima waaye waxaan u malaynayaa su-aashaas dad badanna way isweydiinayaan aniga sida ila tahay waxa ay halkani ka aadi kartaa waxa ay ku fekerayaan dee anugu labadii dhinac midna ma ihi mana qiyaasi karayo waxa ay sheegayaan laakiin aniga waxa xalku uu iigu iigu muuqdaa waxa waaye in la helo cid dhexdhexaadida labada dhinac ee baarlamaanka qolada mooshinka wada iyo qolada maaragtay mooshinka kasoo horjeeda cid dhexdhexaadisa oo ku dhexdhexaadisa inay si nabad ah oo daah furan oo adduunyada dhan laga daawanayo qaybo kala duwani ay joogaan soomaali maaragtay qaybaheeda kala duwan ay joogaan culummadu joogto bulshada rayidkaa joogaan haween dhalinyaro cid walba wakiilo dadka ay joogaan beesha caalamka ay dadka joogaan in meel noocaasa si ay shir u qabsan lahaayeen in lagu dhexdhexaadiyo oo meeshaasina ay markaasi ay noqoto in la qaado codka kalsoonida ee hadda la isku haysto waa arrin ay ka wada hadli karaan muxuu aha xalna laga gaari karo xukuumadda iyo muxuu aha mataqaanaa dadka kaleetana ay u kaadiyaan arrintan oo aan lasii aan lasii cuslaynin oo culayska laga ilaaliyo arrintaasi waxaa ciyaari karaa madaxweynaha ayaa ciyaari karaa dad soomaaliyeed oo labada dhinac ku kalsoon yihiinna way ciyaari karaan haddii laga fursan waayo beesha caalamkuna way dhexdhexaadintaasi way qaban kartaa waxaan saas u leeyahay waxa waaye yacni marka dhexdhexaadintaasi heshiis qaab heshiis lagu yahay loo galo arrintan codka loo qaado waxay soo celin kartaa sharaftii hay-adaha hay-adaha dawladda ayay soo celin kartaa waxay noqon kartaa si waafaqsan sharciga ayay noqon kartaa waxay noqon kartaa si muxuu ahay natiijadeeda dadka soomaaliyeed ay kalsooni ku qabi karaan marka anigu waxaan dhihi lahaa hala raadiyo cid dhexdhexaadida si loo qaado codka kalsoonida guddoomiyaha loo loogu qaado iyadoo aan la isdilayn la ishujuumaynin cid waliba ina ay ku kalsoonaan karto dhexdhexaadintaas ayaa ii muuqata aniga
madaxweynaha waa isku dayey waa ku waa waa waa shaqayn weyse way guul daraysato waa waantaasi dhinaca beesha caalamkana waxaa lagu yiri maadaama ay tahay arrin sharci dejiyaal iyo baarlamaan u dhexaysa sharcigay ku kala baxayaan oo waxoogaa iyaga laftirkoodana caqabadaha horyimid ururadii bulshada laftirkoodiina waa waantoodii ma socon karto oo iyada laftirkoodu ma aanay shaqaynin maxaa haroo kale oo baarlamaanka uu ku kala bixi kara walahi aniga xal oo nabdeed oo baarlamanku uu ku kala bixi karo maqan haddii dee wax qarsooni ay jiraan oo ay iman karaan dad iyagoo isdoonta oo baarlamaanka labada dhinac ah oo si bisraaxa u wada hadla oo baarlamaanka jiritaankiisa iyo sharaftiisa iyo dowladnimada horu socodkeeda tixgelinaya inay isku qanciyaan inay isla yimaadaan meeshaas aan hadda tilmaamayay oo ah meel nabada dadka soomaaliyeed iyo miidiyu ay wada joogaan doorashada iyo cod codkii lagu qaado maaragta kalsoonida ah guddoomiyaha loogu loogu qaado taasi waxa weeyaan faa'iidooyin badana ku jirta marka iyaga dhexdooda xataa way kasoo bixi kartaa haddii la helo shaksiyaad haysta kalsoonida labada dhinaca qoloba qolada ay matalaydo ay wax u sheegi karto haddii ay jirto waa la samayn karaa anigu madaxweynaha weli kama rajo dhigin weli fursadou haystaa madaxweynaha waxaa dhici karta inaan fursad la siinin oo markiiba lagu kadiyey ayaa ayaa dhici karta marka marka anigu waxaan arkaa weli fursad nabada oo lagu kala bixi karaa inay jirto wixii kasoo hara ma qiyaasayo waxa ay natiijada ay dhali doontaan iyo dadka soomaaliyeed siday ugu kalsoonaan doonaanba